إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegeystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga ee alfurqaan qodobadii sanada hornimadan waxaa ka mid ah ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa xalay waxay fuliyeen howlgalle kala duwan oo ka dhana ciidamada dalka duulaan ku jooga iyo kuwa la shaqeeya qamriga etoobiya ee dalka soo gelinayso ayaa aada u soo badanaya iyadoo arrintan ay ka hadleen qaar ka mida dadka ku dhaqan degmada galdogob ee gobolka mudug ra-iisul wasaaraha dowladda shisheeyuhu dhisay ee federaalka ah ayaa waxa uu soo saaray war loo arko in uu ugu raadgadayo ciidamada shisheeye ee xasuuqa ka geystay gobolka shabeellaha hoose mid ka mid a culummada diinta islaamka ee ku dhaqan dhulka uu ka arrimayo maamulka somalilan ayaa waxauu ka hadlay fasaadka iyo dhaqan xumada kusii baahaysa deegaanada uu ka taliyo maamulkaas haweeney baadariyada ah ayaa jaamacad waxay ka furatay magaalada hargeysa taas oo ay ku faafinayso diinta nasaarada warka dibaddana madaxweynaha hore ee maraykanka iyo ra-iisul wasaarihii hore ee ingiriiska ayaa weerar afkaa waxay ku qaadeen madaxweynaha maraykanka ee iminka joe baiden kaas oo ciidankiisa kala soo baxay waddanka afghanistan uu diyaar garoob dhegeystayaal warka oo faahfaahsan إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa xalay waxay fuliyeen howlgallo kala duwan oo ka dhana ciidamada dalka duulaanka ku jooga iyo kuwa la shaqeeya ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa xalay waxay weerar madaafiic loo adeegsada ku qaadeen ciidamada jabuuti ee ku sugan gobolka galgaduud iyagoo weeraro kalena qaaday madaafiicda ayaa waxay ku hubatay saldhig ciidamada jabuuti ay ku leeyihiin garoonka diyaaradaha ee magaalada dhuusamareeb halka oo ay aada u ilaaliyaan waxay khasaaraha ciidamada jabuuti gaaray faahfaahin dheeriya kama aynaan helin diriyaanka madaafiicda ayaa waxaa laga maqlayay garoonka iyo magaalada dhuusamareeb iyo weliba deegaanada u dhow dhow xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa madaafiicda isla beegsatay ciidamada jabuutiyaanka ah ma aha weerarkii ugu horreeyey ee waxaa jira weeraro kale oo foolkafoola iyo kuwa madaafiic loo adeegsaday oo horey loogu qaaday ciidamada jabuuti ee halkaa ku sugan geesta kale ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin xale waxay dagaal toosa ku qaadeen fariisiin ciidamada dowladda federaalk ay ku leeyihiin xaafada daadhow ee degmada howlwadaaga in muddo ayuu halkaasi dagaalku ka socday dhanka gobolka jubbada hoose ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin waxay dagaal culus la beegsadeen saldhigga ciidamada kenya ay ku leeyihiin deegaanka kulbiyow dagaalkaasi wuxuu qayb ka yahay dagaalada isdabajooga ah ee ka dhanka ciidamada kenya ee duulaanka ku jooga dalka soomaaliya waxaa xusid mudan intii dagaaladu socdeen in kenyaatiga askar badan laga dilay habeenna aanay hurdo ku ladin oo ay yihiin mid weerar ku socdo iyo mid keebla yuurar oo ka baqaya in lasoo weeraro madaxweynaha dalka kenya uhuro kenyatta ayaa dhowaan asigoo la kulmayay ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ah waxa uu sheegay in ciidamadiisu aanay ku aadin kuwa xarakada shabaab ulmujaahidiin aanayna ka hortegi karin warkaasi waxaa caddeeyey ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble kadib kulan labada nin ay ku yeesheen magaalada mombasa oo ka mid ah dhulka muslimiinta ee kenya ay qoriga caaradiisa ku haysato isla jubbada hoose xalay ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin waxa ay dagaal ku qaadeen amaba la beegsadeen ciidamada maamulka jubbaland ee ku sugan deegaan xeebeedka kudhaa dhanka gobolka bakool ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin xalay waxa ay dagaal ku qaadeen saldhigga ciidamada etoobiya ay kaga sugan yihiin degmada xudur dagaalkaasi wuxuu ahaa mid qorshaysan oo muddo socday ciidamada etoobiya ee xudur ku sugan ayaa weerarada ka dhankaay waxay noqdeen kuwo isdabajoog ah weerarkani waxa uu kusoo beegmayaa xilli ciidanka etoobiya ee gudaha soomaaliya jooga maalinba maalinta ka dambaysa niyajabka hayaa uu sii badanayo maadaama gudaha dalkooda dagaallo xoogle ay ka socdaan qamriga etoobiya ee dalka soo gelinayso ayaa aada u soo badanaya iyadoo arrintaana ay ka hadleen qaar ka mid ah dadka ku dhaqan degmada galdogob ee gobolka mudug fagaro ku yaala galdogob ayaa waxaa lagu gubay siddeed kun oo dhalo oo qamri ah taasi waxay muujinaysaa in waddanka uu aada ugu soo batay qamrigu fagaaraha ayaa waxaa soo buuxiyey dad aada u fara badan waa khamrigii ugu tirada badnaa oo aan u soo joognay oo waddanka soomaaliya hal meel lagu gubo riboodka ay bixiyeen garsoorku waa siddeed kun oo xabbo wax lagu qiyaasay weeye ilaahay baa mahadle subxaana wa tacaala etoobiya ayaa qamri fara badan waxay soo gelinaysaa gudaha soomaaliya wasiirka gudaha ee maamulka somalilan ayaa dhowaan waxa uu sheegay inay haayaan qamri aad u fara badan kaas oo hal mara sarqaami kara dadka ku dhaqan somalilan waxaa xusid mudan midka iyagu aysan qaban ee gacanta aanay ku dhigin in intaa uu ka badan yahay ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ee shisheeyuhu dhisay ayaa waxa uu soo saaray war loo arko in loogu saangadayo xasuuqii ciidamada shisheeye dhowaan ay ka geseen gobolka shabeellaha hoose ra-iisul wasaaruhu waxa uu sheegay in madaxda ciidamada shisheeye qaarkood iyo weliba safiirka uganda uu la kulmay isla markaasina ay ka wada hadleen dadkii ay xasuuqeen kuwaasoo toddoba ruuxoo gaarayay waxa uu sheegay in arrintaasi guddi soo baara uu u magacaabay sidii looga bartay dowladda federaalka marka arrimahan oo kale ay dhacaan oo ay guddi magacaawdo waxaa arrinta u war dambaysa maalinta guddiga la magacaabo magaalada muqdisho maalmahan waxaa ka dhacayay mudaaharadyo isdabajooga iyadoo dadkii weli aan la aasin islamarkaasina hilbahooda oo go-go-an ay farinjeero ku jiraan ehelada ayaana sheegay inay u baahan yihiin in lasoo qabto ciidamadii dilka geestay arrintaas ayaa loo badinayaa inay saamaysay dowladda federaalka iyo shisheeyaha ayna soo dadejisay in la soo saaro warka la xidhiidha in guddi xaajada loo saaray si dadka loo qaboojiyo kadibna sidaa arrinta looga gudbo mid ka mid a culummada ku dhaqan dhulka uu ka arrimiyo maamulka somalilan ayaa waxa uu ka hadlay fasaadka iyo dhaqanxumada kusii baahaysa deegaanada maamulkaasi uu ka taliyo sakariya cumar ayaa ka warramaya xilli dhaqan xumada iyo fasaadka uu ku sii baahayo dhulka uu ka arrimiyo maamulka somalilan iyadoona maamulkaasi uu yahay maamulada sida weyn ugu dadaalo hirgelinta dimuqraadiyadda laga soo minguuriyey wadamada reer galbeedka ayaa waxaa arrintaasi ka falceliyey qaar ka mid ah bulshada ku nool dhulkaasi sheekh aadan sunni oo ka mid ah culammada gobolada waqooyi galbeed ee dhulka uu ka taliyo maamulka somalilan ayaa waxa uu ka hadlay xarumo lagu sheegay kuwo dhaqan kuwa oo ku yaalo magaalada hargeyso islamarkaana lagu faafiyo fasaadka iyo dhaqan xumada sheekh ayaa waxa uu muujiyey halista ay arrinkaasi u leedahay bulshada gaar ahaan dhalinyarada haddaba waa kana sheekh aadan sunni oo arrimahaasi ka hadlaya xarumaha dhaqanka reer galbeed lagu bacraminayo waa bacramin dhaqan galbeed waa bacramin dhaqan gaalo ee xarumo dhaqan loogu magacaabo iyadoo dadka loo foojiri garaynayo laakiin lagu barbacriminayo dhaqamadii gaalada meelaha aan sheegayo dugsiyada gaalada abaarsaa ka mid a qaar kaloo magacyo kalalaa ka mid a xarun dhaqan oo nin soomaaliya haystaa ka mid a haddaana tuur lahayn maxaa lagugu doodayaa horta kanaagu doodaysa haddaanu tuur iyo hays iyo qallooc lahayn waxaanaad ka ilaalinaysaa waa maxay laakiin wixii u dooday oo dhan waxa aan ku leehay hal tuure hadday ku taalay laba iyo toban tuurood baa u samayseen way ka sii dartay ka daroo dibidhala intaas kadib sheekh aadan sunni ayaa waxa uu soo hadal qaaday in maamulka somalilan uu xirxiray qaar ka mid ah dadkii ka falceliyey dhaqandorinta ka jirta waddanka ee lagu hayo dhallinyarta iyo bulshada qaybahooda kala duwan haddaad horumarka adiguna bari ugu sahan tagto adna galbeed aad ugu sahan tago mid kalena hawdiyo waqooyi uu qabto dee guulisba ma imanayno waana sida hargeysa maanta ka taagan dhallinyarada heellan ee dalkoodu wejigan weji ka dambani wanaagsan qurux badan inay ku arkaan jecel qulxudaa daba miranayso saambaa saamahaa la daba jiidayaa waa loo boodiyayaa qaarkoodna maanta laba dublaa xadhig loogu looji oo waba lagu xidhba hawl gaaray leeyihiin iyo meesi u gaaroo lagu xidhiiri ma jiro dadow maxaad uga hadlaysaa iskuullada ay reer galbeedku soo dirteen iyo
maamulka somalilan ayaa ka mid ah maamulada shisheeyaha ka amar qaata islamarkaana dadaalada badan ku bixiyo hirgelinta dimuqraadiyadda laga soo minguuriyey wadamada reer galbeedka isagoona ciddii ka hortimaada maamulkaasi fikirkiisa kula kaco xirig iyo dhibaatooyin kala duwan haweeney baadariyada ayaa waxay jaamacad ka furatay magaalada hargeysa taa oo ay ku faafiso diinta nasaarada cabdifatax maxamed qaasim ayaa ka warramaya hadalhayn badan ayaa ka dhalatay jaamacad ku taalla hargeysa oo lagu faafiyo diinta kiristanka taasoo ay maamulo iyo macalimad ka tahay haweeney baadariyad ah oo lagu magacaabo joy inkasta oo qaar ka mid ah xarumaha waxbarashada ee somalilan ay wax ka dhigaan macalimiin nasaaro ah iyo kuwo liwaadka u ololeeya sida anderson cover haddana arrinta jaamacadda barwaaqo ayaa dhowaan lagu baraarugay baadariyadda joy waa haweenay u dhalatay dalka nigeria kana soo shaqaysay arrimaha waxbarashada iyo faafinta kiristanka waxayna sida warbixin lagu sheegay ay ku soo guulaysatay inay tobannaan qof ka saarto diintii ay haysteen waa haweenay u tababaran arrimahan islamarkaana aad u garanaysa sida looga faa'iidaysto dadka duruufaysan ee aanan caqliga iyo garashada diimeed lahayn xogta haweenaydan ayaa waxa ay ka baxsatay kiniisadda the elevation taas oo sheegtay in gabar wadaad ah oo iyaga ka mid ah ay aaday somalilan islamarkaana ay u duceynayaan hadalkan oo lagu soo daabacay baraha khaaska ah ee ay kiniisaddu ku leedahay internetka ayaa u qornaa sida tan duco ayaan raacinaynaa wadaadda joy oo u tegaysa somalilan howla diimeed siddeed iyo tobanka julaay laba kun iyo koob iyo labaatan hadalkan oo xilligaasi ka hor ay daabacday kiniisadda ayaa waxaa ka falceliyey dadka qaar laakiin aad looma sii wadwadin maadaama aan muuqaalkeeda la arag haweenayda warbixin dhammaystiranna aan laga keenin jaamacadda ay dhigto haddaba baadariyadda oo gudanaysa howlaheeda gaalaysiinta ah ayaa ardayda u xayeysiisa baybalka iyo waxyaabaha khuraafaadka ah waxaana ay inta badan isticmaashaa erayada soo socda waxaan leeyahay inta aan i aqoon waxaan ahay macallimad waxaan idiin hayaa saddex sheeko caawa oo baybalka ku jira jaamacadda barwaaqo oo la furay sannadkii laba kun iyo sagaal iyo tobankii ayaa waxaa dhigta haween oo keliya iyadoo ay jiraan shuruudo lagu doorto gabdhaha ardayda ka noqonaya haweenaydan ayaa lagu baraarugay dhowaan xilli ay khudbad ka jeedinaysay xaflad qalinjebin lagu sheegay oo jaamacadda ka dhacaysay waxaana khudbaddeeda ay ku muujisay inay jaamacadda kiniisadda furatay halka markii hore dadka looga dhigayey xarun ay hirgeliyeen aqoon-yahanno soomaaliyeed hadalladeedii waxaa ka mid ahaa jaamacadda barwaaqo xaqiiqdii machadkan loogu aasaasay gudaha somalilan waxay ka tarjumaysaa rajo fiican iyo diirad saariddeeda dumarka muhiimadda aan ka leenahay jaamacadda barwaaqo waa mid aad u fudud waana si aan kor ugu qaadno dumarka soomaaliyeed si ay u noqdaan xirfadlayaal bulshadooda u hogaamiya horumarka muuse biixi oo gobjoog ahaa xafladda ayaa si qiiro leh u sheegay inuu ku faraxsan yahay jaamacadda iyo shaqada ay hayso oo tallaabadii horrayso eenu qaadnay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galay maanta sidoo kale muuse biixi ayaa difaacay dadka kiristanka ku faafiya somalilan isaga oo sheegay inay ceeb tahay in xasaasiyad laga qaado baadariyaashan bulshadana laga dhigo kuwa daciif ah oo diintooda si sahlan looga saari karayo waxaynu isweydiinaynaa dadka qisaska ka qaba markuu qofka soomaaliga ah ee muslimka ah da uu yahayba uu la kulmo ninka maraykanka ah ama ka ingiriiska ah ama inanta soomaaliya ay la kulanto ka ingiriiska ah ama ka yuhuudiga ah ama ka hindiga ah caabudo lo'da inuu baqayna galo dadkeenna in la gaalaynayo teena laynaga saarayo ooynu nahay dad daciifa oo markaa maskaxdooda la qaadanayo oo markaa wax lagu shubanayo anigu taa waan ka soo horjeedaa dad badan oo isugu jira culimo iyo dhallinyaro ah ayaa ka qayladhaamiyey baadariyadda iyo hadalka taageerada ah ee muuse biixi dhanka kale kiniisadda the elevation ah ayaa jimcihii lasoo dhaafay barteeda twitterka ka saartay hadalkii ay ugu duceynaysay joy maadaama falcelin badan ay ka dhalatay iyada oo sheegtay in qoraalkaasi uu si khaldan uga soo baxsaday marka laga yimaado dadka kiristaanka ah ee faafiya diinta nasaarada waxaa kale oo jira kuwa soomaali ah oo ay horay u gaalaysiiyeen oo iyaguna hargeysa iyo burco ka wada shaqooyinkooda oo kale kuwaas oo la soo siiyey dhaqaale badan oo ay ficiladooda guracan u adeegsadaan madaxweynihii hore ee maraykanka iyo ra-iisul wasaarihii hore ee ingiriiska ayaa weerar afka ku qaaday madaxweynaha iminka ee maraykanka joe baiden kaas oo ciidankiisa kala baxay waddanka afghanistan waxaa soo taraya dhaleecaynta uu wajahayo madaxweynaha maraykanka joe baiden kaasoo go'aansaday in ciidamadiisa uu kala baxo waddanka afghanistan halkaas oo ay hadda si buuxda ula wareegtay imaaradda islaamiga ah madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump ayaa asiga oo ka hor hadlayay dad taageerayaashiisa ah waxa uu sheegay in joe baiden siyaasaddiisu ay tahay mid fashilantay waxaa ka dhacay afghanistanna ay ka dhigan tahay fashilkii ugu weynaa ee soo gaara siyaasadda arrimaha dibadda ee maraykanka trump oo aada u xamaasadaysan ayaa waxa uu sheegay in haddii uu asiga ahaan lahaa madaxweynaha maraykanka aanay afghanistan ka dhici lahayn waxa hadda ka taagan sida uu hadalka u dhigay balse arrintu ay tahay mid muujinaysa fashilka siyaasadeed ee joe baiden hadal dhaleecayn oo kaa lamida waxaa jeediyey ra-iisul wasaarihii hore ee dalka ingiriiska tony blair kaasoo ahaa ra-iisul wasaaraha ingiriiska markii lagu duulayay waddanka afghanistan wuxuuna bayden ku tilmaamay waayeel aan caqli badnayn baleer ayaa wuxuu aada u dhaleeceeyey qorshaha ay reer galbeedku uga soo baxeen waddanka afghanistan asiga oo ku tilmaamay go-aan qaldan oo horseeday in dalkaasi ay la wareegto imaaradda islaamiga ah warkii oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waa inaga intaa